degmada cadaadle ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa laga bilaabay ololaha tallaalka ka hortaga cudurada ku dhaca xoolaha ololahan oo soco doona muddo shan iyo toban maalin ah ayaa waxaa iska kaashaday xafiiska horumarinta xoolaha ee degmada cadaadle iyo hay-adda mercy crop isku dawaha xafiiska horumarinta xoolodhaqatada dowla deegaanka soomaalida ee itoobiya maxamed cabdi bile ayaa ka warbixiyey ololahan saaka waxaan ku sugannahay qabalaha hiliguduuda ee degmada cadaadle waxaa ka socda tallaalka listi eega nooca loo yaqaano tallaalkaasoo ka kooban laba nooc oo shiib andgood boxki furuqi ariga iyo ersdhiga oo ah furuqi looda labada nooc baa ka socda tilada guud ee xoolaha la tallaalahayo oo ah boqol iyo lixdan kun oo neef oo iskugu jira ari iyo lo tallaalkaas oo si fiican u socdo tallaalkaas oo ay iska kaashadeen xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada iyo hay-adda mercy crop xafiiska kaashanaya ayaa fulinhaya guud ahaan tallaalkaas wuxuu noqonayaa mid uu noqdo difaac markii ay xooluhu qaataan oo immunitigooda ayuu kor u qaadayaa waxayna adkaysi u yeelanayaan inay cuduradii ay difaac u yeeshaan ay adkaysi u yeelanayaan neefka tallaalka qaatay iyo neefka aan tallaalka qaadanin isku awood ma noqonayaan markay cuduradu weeraraan ololahan ayaa door muhiima ka qaadan doona ka hortaga iyo daaweynta cudurada ku dhaca xoolaha ku dhaqan degmada cadaadle ee gobolka shabeelle dowla deegaanka soomaalida etoobiya